magaalada oo marka aad ku dhex socoto shantii qof ee meel wada joogtaba laga yaabo inaysan gudaheeda ka wada imaanin luuqado kala duwanna ay ku hadlayaan oo dalxiisayaal ay yihiin ayaa waxaa dadka ku nool gudaheeda lagu tilmaamaa inay yihiin kuwo ku kala nool dabaqado aad u kala fog xagga dhaqaalaha soomaalida ayaa ka mida dadyooga aanan ku badnayn magaalada new york maadaama dhaqaalaheedu uu aad u adag yahay iyagoo qoysaskuna ay ku yar yihiin magaalada waxaana jiro inta badan in arday wax ka barata oo soomaaliya ay tagaan halkaasi iyo dad kale u shaqo taga dadka soomaalida ah ee aan kula kulmay waddooyinka qaarkood iyo kuwa aan ku arkay xarumaha ganacsiga waxay ii sheegeen in soomaalida ku nool new york aysan aad u badnayn marka loo eego dhaqaalaha magaalada oo aad u adag kirada guryaha oo qaali ah iyo qoysaska qaarkood oo aanan ka helin halkan guryaha dadka danyarta ah la dejiyo wiilkan wuxuu iigu soo koobay magaciisa ismaaciil waxaan kula kulmay mid ka mida meelaha ganacsiga ee soomaalidu ay isugu timaado waddankan markaan imaanayay soomaalidu waa ku yarayeen wuxuuna badnaa badankood dadka business ah iyo arday qiyaas ahaanna waxaa waaye familada degan waxaa lagu qiyaasa kulle ilaa boqol waa la sheegaa laakiin shan xaafadood oo aad u kala waawen yihiin leesma arko
marka bal waxaad iga warantaa marka nolosha markaa isbarbar dhigto magaalooyinka kale soomaalida ay ku nool yihiin colombos ohio magaalada minneabolis oo meelaha ugu badan soomaalida gobolkaasi maraykanka uu yahayba iyo seattle washington iyo kale markaad eegto iyo halkan maxaad ku kala qiyaasi lahayd okay haddii markii loo fiiriyo new york city waa caasimadii alashan oo ugu weyneyd oo maraykanka waay especially xagga dhaqaalaha magaalo ahaanna waxa haddaa fiirisid dadka qaxootiga soomaaliya kale markii ay imaadaan waxaa la gee jiray upstate new york rochester buffalo xagga dhaqaala ahaana loo fiiri jiray laakiin new york city oo shanta xaafilo ogeyn ka kooban rentiga haddii loo fiir dhaqaalaha aad wuxuu yahay qaali u yahay hadda guryaha for example oo manhattan oo kale hal qol ayaa wax lagu ijaaraa ilaa saddex toban thirteen hundred ilaa seventeen hundred dollar soo qof qaxootiga hadda kun iyo saddex boqol ugu jeeda ha guryaha one bedroomka ah laakiin family oo oo iska qaxootiya soomaali ah oo waddanka luqadiisii aqoontiisa lahayn ma awoodo hal qol ayaaba ah saddex ilaa kun iyo saddex boqol doolar cid ka kooban ilaa shan qof oo u baahan shan qol dowladda ma awoodo dadkii madooga u dhasha ayaa ku yaaba carrir yarab isku ahaba jamaal shuuriye waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax ka barata magaaladaasi sida weynna ugu xiran soomaalida yar ee deggan new york runtii waxaan dhihi karaa waa magaalo ka beddelan guud ahaan qaybaha iyo magaalooyinka kale ee maraykanka sida adiguba aad og tahay dadka ina dhegaysanayana ay intooda badani la socdaan magaaladani waa magaalada ugu weyn dalka maraykanka sidoo kalena afka hore uga jirta magaalooyinka kale caalamka waa magaalo dad isdhex galay waxaa la dhahaa waa magaalo qaxooti oo saddexdii qof ee bas ama tareen isla soo fadhiisataa ay yihiin dad kala duwan oo luuqado kala duwan ku hadlaya marka waxaan dhihi karaa waa magaalo qoyska ku adag inay ku noolaadaan balse qof ahaan u fudud inuu ku noolaado waa gartay bal markaan eegay xaafadaha qaarkood waxaa jira dabaqado waxaa jira xaafado ay degan yihiin dadka celebrityga looga yaqaano maraykanka ee dadka caanka ah shakhsiyaadkaas waxay degan yihiin xaafado gaara oo dee la ilaaliyo oo ka gooniya dhowr qof oo soomaaliya ayaaba ku jiro imaan iyo ay kamid tahay keenaan iyo dhowr qof oo kale sida la ii sheegay marka waxaad bal ka warantaa marka dabaqada nolosha se u kala duwan tahay adiga saaroy waa sida aad sheegtay magaaladani waa dadkii nolosha ugu hooseeyey maraykankana waa ku nool yihiin kuwii ugu sarreeyeyna waa ay ku nool yihiin marka sidoo kalena badanaa qof waliba oo dunida caanka ah oo dadka celebritiga lagu sheegana waxa ay jecel yihiin inay magaalada tani yimaadaan oo ay ku noolaadaan marka waxaa la dhihi karaa waa magaalo caano iyo biyo isdhinac socdo ah oo qofna nolol adag uu wajahayo midna nolol aad u tayo sarraysa uu ku nool yahay marka waa magaalo la wada socdo haddana la kala socdo soomaalidu waxa ay ku degan tahay qoysas fara ku tiris ah marka laga reebo dhowr qof oo caan ah marka loo eego qowmiyadaha kale ee dalalka afrika dadka ka yimaada gaar ahaana kuwa galbeedka afrika oo iyagu aad ku arkayso badankood goobo ganacsi iyo xaafado ay degan yihiin oo waddooyinkoodu ay camiran yihiin dukaamo ay ku leeyihiin iyo maqaayado mararka qaarkood waxaad dareemaysaa in deegaanada aad booqatay ee dalalkaasi dadyoogooda sida maali senegaal niger nigeria iyo kuwo kale inaadba joogto galbeedka afrika iyadoo taasina aan ku xaqiiqsaday markii ciyaartii axaddii toddobaadkan ay dhex maraysay labada waddan ee portugal iyo faransiiska ah ay aad u taageerayeen dadkaasi goobadooda ganacsina laga taagay calanka faransiiska iyada oo sawaxan aad u dheerna uu kasoo baxaya maqaayadaha qaarkood magaalada oo sanadkii labadii kun iyo kowdii ay ka dhaceen weeraradii loo geystay daarihii mataanaha ahaa ee twin towerska ayaa weli waxaa jira meelaha qaarkood sugidda amniga oo aad aad u dareemayso marka aad booqato sida central park oo ah meel loo dalxiis tago islamarkaasina abeer ku taalla bartamaha magaalada times square oo iyaduna ah isla bartamaha magaalada meelo dalxiisayaashu ay booqdaan empire buildingka madxafyada xarunta qaramada midoobey tarannada goobaha laga raaco iyo meelaha dadka muhiimka ay ka degan yihiin magaaladaasi ee iyagu caanka ah muuqaalka guud ee magaalada marka aad soo gelayso waxay indhahaagu ku nasanayaan daara dhaadheer oo loo dhisay habab casriya iyadoo marka aad gunta hoose usii daadegtana aad arkayso dad kala jaan ah oo wadooyinka kumanaan ku gudbaya marka baabuurtu ay istaagaan